أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha jimco walba ayaad xilligan oo kale ka maqashaan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan barnaamijka waxaa alaaba ku soo qaadanaa mawduuca markaa taagan ee loogu baahida badan yahay bisha barakaysan ee rabadaan waxa ay naga xiga maalmo kooban oo fara ku tiris ah sidaas darteed barnaamijku wuxuu soo dhoweyn u yahay bishaas qaymaha badan waxaana marti noogu ah sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin oo ka mid a culummada soomaaliyeed
العروض أنت يا أحلى نشيد وزارية وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا
mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu intaynu barnaamijka gudaha u gelin waxaan soo dhowaynaynaa sheekh cali katiin soo dhowow sheekhana baarakalla fiikum jasaakalla khayr dhawahay allah yubaarik fiikum bisha barakaysan ee rabadaan waxay nagu haysaa kaabiga bal waxaad inooga warantaa sida ay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabaduba u qaabili jireen oo ay u soo dhoway jireen xiliyadan oo kale بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين وبعد أخي الكريم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا آه، بشهر رمضان وحكمتها مواسم تآتك أوا وين قيمها بدن dadka muslimiinta agtoodana aada ugu weyn allahna subxaanahu wa tacaala uu sharaf iyo qiimo gooniya uu siiyey acmaasha lagu sameeya bisha dhexdeedna aada loo labanlaabo acmaasha wanaagsan sidaa darteed saxaabada ridwaanullaahi calayhim nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama si aada ah ayay bishaas u soo dhoweyn jireen uguna farxi jireen uguna dadaali jireen daacada rabbi subxaanahu wa tacaala xilliga la gaaro nabigu sala allahu calayhi wasalam bisha markay soo dhowaato oo la gaaro waqtigeeda wuu ugu bishaarayn jiray soo gelitaankeeda xadiidka imaamu axmed iyo nasaa-i ay wariyeen min xadiidi abi hurayra radia allahu tacaala canhu abu hurayra wuxuu leeyahay kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama yubashiru asxaabah nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa mid u bishaareeya saxaabada wuxuu dhihi jiray qad jaa'akum shahru ramadaan shahrun mubaarak waxaa idiin yimid idinsoo hareeyay idinsoo gaaray bishii ramadaan waana bil barakaysan jannada irdaheeda ayaa la furaa ildaha naarta ayaa la xeraa shayaadiinta ayaa la silsiladeeyaho la jeebeeyaho la xagnimaa waxaana ku jirta habeen ka khayr badan kun bilood man xurima khayruhaa faqad xurim buu nabigu sala allahu calayhi wasalama bisha habeenkaa khayrkiisa qofkii laga hoojiyaa qof la hoojiyey wey xadiidkaa marka wuxuu yidhaahdaa alxaafid ibnu rajab alxambali raximahu llah xadiidkani wuxuu asal u yahay iyo daliil tahniyadda iyo isugu bishaaraynta bisha ramadaan la isugu bishaaraynaya soo gelitaankeeda marka taa waxaa ku sugan daliil cad oo tusinaya inay tahay bisha in la isugu tahaniyadeeyo soo gelitaankeeda dadka muslimiintana ay ku farxaan maxaa yeeley bisha waxaa ku sugan wax loogu farxo waa bilo aada u qiimo badan waxyaalaha bilaha kale uga duwantaha waxaa ka mid ah habeenka ugu horreeya bisha ay bilato ayaa waxaa bilaabanaya acmaal waaweyn iyo fadaa'il aada u waaweyn baa bilaabanaya waxaa ka mida kow in samada irdaheeda la furayo culimmadu waxay leeyihiin samada irdaheeda la furayo waxaa loola jeedaa ducadii baa la aqbalayaa oo ducadii mustajaabo weeyo xilligaas ramadaankuba hadduu bilowdo habeenka ugu horeeya waxaa kaloo ka mid ah in jannadii albaabadeeda la furayo furitaanka albaabada jannada la furaya muxuu xambaarsan yahay in daacaadkii lagu dadaalo waa xilli raxmaddii ilaahay subxaana wa tacaala ay diyaar tahay uun oo jannadu ay ugu weyn tahay albaabadii naartaa la xiraya macnaheedu waxay tahay dadkii mudnimiinta ah ee dembaabay macaasida iyo xumaanta ku dhacay inay ka soo laabtaanoo ilaahay u toobad keenaanoo meel shar lama joogo bishii khayrkaa la joogaay ay ka faa'iidaystaan waa bishii towbadaba toobadkeenka oo qofkii bishaas aan toobad keenin oo ilaahay aan u soo noqon goormuu toobad keenaya maxay waa fursaddii ugu weyneed ee dembiga lagu dhaafay oo nabigu sal allahu alayhi wasalam uu leeyahy man saama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min denbi xadiidka abu hureyra muttafaqa bukhaari muslim ay soo saareen marka bisha ramadaanka qofkii soonkeedaasaan dembiga loogu dhaafin iyo qiyaamkeeda iyo kafaa'idaysigeeda goormaa loo dhaafaya waa mawsimu tawbow waxaa kaloo bishaa ku sugan habeen ka khayr badan kun bilood fursad kaloo qaali ah oo bilaha kaloo dhan aan laga helaynin hal habeen oo keligii ah ee cibaadada aad samayso salaada aad tukato soonka macna waxa weeyaan ictikaafka aad la timaado qur-aanka aad akhriso sadaqada aad la baxdo qaraabada aad xiriiriso jihaadka aad gasho xaraasada iyo thuquurta meesha aad waardiyeynayso ayu shay camalaho saalixo aad qabato kun bilood camal aad qabatay ajirkeeda lagu siinayo waa halkii camal salaadii aad kun bilood tukan lahayd hal habeenkaa salaad aad tukata ka qayban badan marka u ka khayr badan taha weliba li leylatlqadri khayrun min alfi shahrin khayrka muxuu tusinayaa ma ismu tafdiil wey kasii khayr badanta xataa waan la egtaha lama dhi kun bilood ay kasii khayr badanta walidaalika maadaama fadaaisha aadka u waaweyn ay waxaa kaloo ka mid ah habeenka waxyaalaha ramadaanka uu la goonida yahay habeen kastoo ka mid a bisha dad baa naarta laga xoreeya nabigu sal allau alayh wasalam wuu leeyahay walilaahi cutaqaa'u min annaar wadalika kulla leyla habeen kasta oo bisha ramadaan dhexdeeda ah oo habeenadeeda ka mid ah dad baa naarta laga xoreynaya maadaama marka fadaaisha waaweyn ay ku sugan tahay ayay nabiga sal allahu alayh wasalam saxaabadu aad bay u jeclaayeen waynay soo dhoweyn jireen waynay isugu bishaarayn jireen sida uu sheegay xaafid ibn rajab wuxuu leeyahay salafka waxay dhaqan u lahaayeen bisha ramadaan lix bilood oo ka horraysan alla waxay weydiisan jireen inuu gaarsiiyo lix bilood oo ka dambaysana waxay alla ka baryi jireen inuu ka aqbalo camaashii ay sameeyeen bishaa marka sidaasay dhaqanka salafku u ahaa iyo saxaabada iyo nabiga sala allahu calayhi wasalama weliba hadday cibaadadaasay ugu dadaalayaanna waxaa kuugu filan xadiidka ibnu cabaas ee ay soo saareen sunankii saxiixankii qaarkoodba ku sugan nabigu sal allahu alayhi wasalam habeen kastoo bishaa ka mida jibriil buu la kulmi jiray qur-aanku la daraasan jiray xilliga uu jibriil la kulmo nabigu sal allahu alayh wasalam kaana ajwada bilkhayri min ariixi lmursala khayrka iyo daacaadka iyo wanaagga iyo sadaqada iyo acmaasha biriga wuxuu uga dadaal badnaa dabayl la diray oo kale waxaad dareemaysaa marka acmaasha la qabanaya siday u badan tahay sida loo dadaalayo juhdiga la bixinaya aan la bixinaynin bisha bilaha kale wax ka dheeriyaa la bixinaya marka sidaasay ahaayeen a'immadii salafka waxaa noogu sugan uswa xasana laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana axkaamta soonka inkastoo sannad walba lagu celceliyo haddana dad badan ayaa u baahnay inay fahmaan sidaas darteed maxaad nooga sheegi kartaa kuwooda ugu muhiimsan dhanka ragga iyo dumarkaba
jazaaka allah khayr akhi baarak allah fiiki runtii waxa weeyaan soonka wuxuu leeyahay kow marka ugu horeysa xukunkiisu waa alwujuub soonka inuu waajib yahay waxaa ku tusinaya kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca muslimiinta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun allah subxaanahu wa tacaala wuxuu idinku waajibiyey bishaa soon ee soonkeeda ayuu idinku waajibiyey yacni bisha ramadaan inaad soontaan waa waajib sharciya kutiba macnaa furida calaykum asiyaam weliba soonkaas adinka khaas idinkuma aha waajibka ah ee ummadii hore sidoo kale loogu waajibin jiray xikmadda ku suganna waxay tahay soonku wuxuu keenaa alla ka cabsi taqwo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka xukumkiisu waa alwujuub wuxuu kaloo soonku leeyahay shuruud uu ku waajibayo oo qofka soonku uu ku waajibayo shuruud looga baahan yahay ayaa jirta in laga helo wey ilaa shan shardi bay culimmadu sheegaan kow inuu qofku muslim yahay caaqil uu yahay baaliq uu yahay soonka uu awoodi karo wax maanica soonka u diidayaa aysan jirin ilagabadha haddii xayd ku dhaco ama nifaas ku dhaco yacni soonkii ma u bannaanan inay soonto inay afurto ayaa waajib ku noqonaysa oo aysan soomin qofku hadduusa awoodi karinna hadduu yahay qof musaafira ama mariid maradkiisii xanuunka haya la rajeyn inuu ka raysto maalmo kala laga rabaa asaga man kaana minkum mariidan calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhra soonku wuxuu kaloo leeyahay arkaan arkaantiisu waa laba rugni uu ku tiirsan yahay anniyatu walimsaaq can ilmuftiraat labadaa rugni weeye soonku wuxuu leeyahay qofku waxaa laga rabaa soonkiisa inuu niyeysto habeen kastoo habeenada soonka ka mid waa inuu niyeystaa niyadaasna meeshay ka imaanaysaa qalbiga wey qofku wuxuu niyeysanayaa berri inuu soomayo soon farad ah bas wuu niyeysanaya niyadaas waxaa kaaga filan keliya qofku hadduu soo kaco suxuur waa ku filanta muxuu la suxuuranaya berri buu soomaya marka takalluf badan baa dadka qaar isgeliyaan takalluf lama baahan habeenkii ay niyadu kugu barisa berri inaad soomayso unbaa lagaa rabaa waxaa kaloo rugniga labaad uu yahay waxyaalaha waxa furinaya in qofku uu isaga fogaado usoo dhowaanin waxyaalaha waxa furaya marka culimadu way tiriyaan ilaa toban shay bay gaarsiiyaan waa cuntada iyo cabitaanka iyo jimaaca iyo qofku inuu kas isku matajiyo mataga isagu iska keeno iyo waxa weye qofka inay mani ay ka soo baxdo isagoon hurdaynin hadduu hurda uga soo baxda hadda dhib ma laha waxba looma haysto laakiin isagoo soo jeeda hadduu mani isagu iska keeno ama ay ka soo degto wuu ka burayaa soonkii arrinka lixaad alxayd arrinka toddobaad waxay ku sheegaan annifaas xaydku midka haween ku dhaca nifaaskuna waa gabadhii hadday umusha arrinka sideedaad waa aljunuun qofkii hadduu waasho soonku waa ka burayaa hadduu qof waashay waxba markaa takaaliif ma saara arrinka sagaalaad waa aridda walciyaadu bilah qofka hadduu gaaloobo soon uma jira had arrinka tobnaad waa in qofku isku duro waxyaalaha nafaqada leh faleebooyinka nafaqada leh kuwaa nafaqada leh dhib ma laha laakiin faleebooyinka looga maarmayo cuntadii iyo cabitaankii ee qofku waxa labadaas booskoodii u gelaya hadduu isku duraan soonkiis waa burayaa marka waxyaalahaasaa ka mid a axkaamta sunan badan buu leeyahay yacni in badan baa la sharxaa oo aada u fiican dadka inay ku dadaalaan soonka sunantiisa iyo arkaantiisa iyo shuruuddiisa iyo mubdilaadkiisaba inay bartaan kutubana waa ku qoran tahay culimmaduna way sharaxaan qofku maadaama markaas ramadaankii soonkiisa uu yahay soon waajib ah arkaanta islaamkana uu ka mid yahay waxaa waajib ku noqonaya inuu barto maxaa waa xukun waajib oo fadulcayn ah qof kasta si gooniya ayaa looga rabaa inuu barto jazaak allah khayr sheekhana ka warran soonkan iyo xilliga uu ku soo aadayo guud ahaan caalamka iyo soomaaliyaba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد runtii soonkan wuxuu ku soo aadayaa xilli caalamku isbedelay oo siduu ahaa oo maanta uu ka duwan yahay caalamka allah subxaanahu wa tacaala isagaa xukuma siduu rabo ayuuna ka yeelaa caalamka waxaad dareemaysaan isbedello waaweyn oo dhacayo socda ayaa bishii khayrka badnayd ay soo gelaysaa munaasabadaas maxaa dhacay marka caalamku caalamka waxaad dareemaysaan fisqi iyo fujuur baa buuxiyey dhulka ilaahay subxaanah wa tacaala waxaa laga buuxiyey fusuuq iyo fujuur iyo gaalnimo iyo macaasi iyo xumaan lala jahrayo oo meel kasta lala taagan yahay iyo shareecadii ilaahay subxaanah wa tacaala lala dagaalamayo dhaqankii wanaagsanaayo akhlaaqdii oo lala dagaalamayo dadkii ilaahay subxaanah wa tacaala diintiisa haystay ee ku dheganaya awliyada ilahay lala dagaalamayo meel kasta lagu beegsanayo ay wanteed noqdeen meel kasta looga daba tegay ayaa socday oo juhdi badan lagu bixinay allihii koonkan waray subxaanahu wa tacaala arrintaasi markay dhacday cuquubo ka soo dejiyo in badanna ilaahay subxaana wa tacaala ummadihii naga horreeyey in badan buu qur-aanka uga sheekeeyey xaalku siduu ahaa allah wuxuu leeyahay falamaa nasuu maa dukiruu bih fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum bakta faidaa hum mublisuun allah subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegayaa markii lagu diinkii lagu waaniyey caqiidadii iyo waxyigii ilaahay soo dejiyey loo sheegay ay ka tageen oy diideen oy la dagaalameen oy ka hor yimaadeen waxaan u furnay abwaabta adduunka oo dhanba teknolojiyad casri ah horumar horukac adduunka annagaa ka madaxa adduunka quwadda adduunka ugu sarraysa aa cirkaasay aadeen markii marka ay ku farxeen wixii ay heleen oo horumar ahaa iyo teknolojiyad ahaa iyo isqaadqaadeen akhadnaahum bakta hal mar baa si kadaa ilaahay subxaana wa tacaala waan midda maanta noo muuqanaysa aayaddaas runtii subxaana wa tacaala si toosay aayaddaas u muuqanaysaa maanta yacni waxaad dareemaysaa gaalada reer galbeedka iyo maraykanka iyo ruushka iyo wixii la jiro gaaloo dhanba si isu qaadqaadeen ooy teknolojiyad u sheegteen ooy u kibreen ooy u qooqeen ilaahay subxaana wa tacaala si kadaa hal mar meel aysan filanayn cudur yar oo koroono la yidhaahdo yaa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala si kadaa ugu qabta iyagoo isqaadqaadaya waxaa la ii sheegaya maalmihii ay soo baxday kii mutaabacaynayay oo ku bilowdo shiinaha shiinuhu wuxuu lahaa ninkii madaxweynaha u hadla wuxuu yidhi dowladda shiinaha wax ka hor imaan kara maanta ka bilowda ma jirto halii koonka abuur aawo isla markii waa la qabta saacaddiiba waa lagu dhegay aawa taraam iyo kooxdiisii isqaadqaadaysoo cirka aadaysa maanta boohin bay hoos bay u booyayaan dhibka haystay rafaadka qabsaday iyo dadkii maaragtay kibri jiray maanta inay go'doomeen ilaahay subxaana wa tacaala caalamkii o dhan wuxuu ku soo rogay bandow gaalada caalamkii gaalada maanta kibraysay la mid mid u tagi kara lagu maar waa la kala cararaya shir lama qabsan karo wax lagama hadli karo yacni waxa makrigii iyo khiyaanadii iyo dhagartii muslimiinta loo hayay meel looga tashado maanta ma laha waa la kala cararaya fisqigii la samay jiray iyo shalimooyinkii furaa iyo hoteeladii lagu tuman jiray iyo dalxiisyadii diyaaradihii lagu tamalshalay jiray kulli ilaahay subxana wa taala waa la xiray bal fiiri awoodda ilaah waa cudur yar baa saa u xiraya oo wixii o dhan kala xiray maanta qof ilaahay ku kalsoon oo aaminsan oo ilaahay qadartiisa yaqaana oo ilaahay tala saarta bis baa wax qabsan kara maanta laakiin intii waxa caalamka iska kibraysay dhulka ilaahay subxaana wa tacaala uu dhigay yacni cudurka dad inuu laaya keliya ma ah waxa uu geysto macnawiyaadkoodii iyo shaqooyinkoodii iyo dhaqaalahoodii iyo mashquulinta uu geliyey baa waxay ka weynta dadka la-aanaya dadka la-aanaya kumanaanka waxaa ka sii daran maanta meesha uu gaarsiiyey cabsida halwalbahaarka qofba qofka kale u iska ilaalinayo o ka cabsanayo oo la kala fogaaday oo dadkii isjecla kala cararay oo maanta wax isoo imaan kara aan la arag ilaahay fadligii subxaana wa tacaala waa ciidan ilaahay soo diray marka kibirkii iyo qooqii iyo anshaadii ay ku sheeganayeen baa ilaahay ku baabi'iyey dhulkuu dhigay waxa arrintaas ay marka uga soo ku hagaagi kartaa oo keliya ilahay inay usoo laabtaan subxaana wa tacala mana ka muuqato oo tamaadi bay ku jiraan baadilka kusii adag yihiin laakiin hadda tani waa tusaale mid ka weyn baa ilaahay subxana wa taala ku ridi doonaa yacni duqyaanka nimankaas ay sameeyeen iyo kibirka ay ku kaceen in cuquubo ilaahay subxaana wa tacaala ay ku soo degaysa shaki ma laha ama dadka muslimiinta iyo mujaahidiinta si guud ayagu hadda marka hore barwaaqay isaga jireen wahal tarabasuuna bina ilaa xida alxusnayayn wanaxnu natarabasu bikum an yusiibakum allahu bicadaabin min cindihi aw biaydiina labadii maanta isla haystaa bicadaabin min cindii waa midka maanta koroonay balaa ilahay kusoo diray iyo cudurro aan la oqoonin oo la arki jirin kuwo kalena ilahay wuu ku duri doona haddaysa ilaah usoo noqonin wey cadaabkii muslimiinta mujaahidiintana waa ku socdaa oo midkaa waxaa weye lagu laynayo ilaahayna wuu laynayaa cuqubo wuxuu usoo diray yacni socoto baabi'inaysa marka caalamkii maanta wuxuu ku soo aaday yacni ramadaanku waana bisha intisaaraadka waxaan rajaynaynaa bishaa ramadaan markay timaado inay la timaado wax ka sii wanaagsan waxa hadda maanta aragno gaaladiio baaba'aysa kumanaan loo dilayo xawaalwaradeyaa loo samaynaya wixii muslimiinta maanta loo samayn jiray oo falastiin ka dhici jiray oo shaam ka dhacay dadka muslimiinta yacni soddon soddon boqol boqol oo laba boqol loo duugayay maanta ayagoo laba kun soddon saddex kun baa loo duugaya markaasaa waxaa weeyaan waxaasaa soconaya wax ka sii wanaagsanna insha allahu tacaala waan rajaynaynaa inuu dhaco oo kasii qiimo badan ilaahay subxaana wa tacaala nasrigiisa u noo dhammaystiraan weydiisanaynaa wajazaaka allah khayr sheekhana n cudurkan waddamo badan oo waddamada muslimiinta ka mid a aa laga sheegay inuu dad ku dhacay marka isolama dhihi karo muslim iyo gaalba wuu saameynayaa cudurkan jasaaka allah khayr baaraka allahu fiika horta cuquubadu hadday soo degto tacumu saalixa wataalixa laakiin sabab iyo ah yay ku socotaa cidda ra'iisiga maanta loo wado waa gaalada iyo dadka raacsan gaalada ee ilmahooda kuwan boqorada ka jira khaliijka iyo kuwan yani ka jira afrikada iyo yacni kuwa aasiya ka jira iyo kulli waa wax iyaga ilmahoodii wey oo waa tallaabaday qaadaan bay ka daba qaadaya iyagaasa raacsanya iyagu ilmahoodii wey iyaga iyo ilmahooda ilaahay subxaana wa tacala inuu ku baabiyi u soo diray laakiin haddii dhibaata ay timaado qof muslim ah oo muwaxid ah oo way ku dhici kartaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wattaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa marka daalimiinta keliya cuquubadu mararka qaar kuma dhacdo midda kale qofka muslimka markay ku dhacday gaalka isku shaqo maa qofka muslimka markay cudurkaani uu ku dhaco asaga uu ku sabro ku ixtisaabo ajir bay u noqonaysaa walidaalika nabigu sal alla aleyh wasalam wuxuu yidhi cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr arrinkiisoo dhan waa la yaab buu yahay qofka mu'minka arrinkiisoo dhan khayr buu u yahay in asaabathu saraa'u shakara fa kaanat khayran lah wain asaabathu daraa'u sabara fa kaanat khayran lah walaysa dalika ilaa lilmu'min buu nabigu sal alla alay wasalam u ley arrintaa mu'min keliya hela wey marka maanta qof muslim haddii cudurkan karoonaha uu ku dhaco macnaheedu ma ahan gaal iyo muslim waa siman yihiin ma aha afa najcalu muslimiina kalmujrimiin kana ciqaab iyo cara ilaahay ku degtay waa kana waaba khayr u soo degdego dembigiisaa lagu dhaafaya hadda daacuunka oo kale nabigu nooga sheekeyey sal allahu alay wasalama ummadii hore waa lagu halaagi jiray cuquuba u ahaa ummaddaydana khayr buu iyo shahaada bay ku helaya oo qofkii daacuun dhintaa shiidu waa labadii cudur ogow kana ummaddiiaa lagu halaagi jiray ummaddii muslimiinta marka ku dhacan wuxuu noqday khayr u noqday marka waxaan leenahay karoonaha qof muslima haddii dhibaata ay ku gaarto ama maarata ku dhinto ama maarata dhibaato kale ay ku gaarto khayr buu u yahay dembi dhaaf buu u yahay wax dhiba kuma hayo amaa gaalada iyaga ciqaab iyo cara ilaahay kusoo degtay waayo oo saas u noqonaya marka waxyaala isku darin meeshan waxa yaalla waxa weeyaan dulmigii faraha badnaayoo kaydsamayey baa ilahay maanta ku qabanaya in allaha la yumli lidaalim ثم إذا أخذه لم يفلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد هل مربع لقبت مركاسي عبعضا يعني اللي أليم شديدة حنون أدق بالوها يا إلهي وأكو عقابه سبحانه وتعالى قف مسلمنا وحلنا مسلمين تها صبرين إلهينا هتلا سارتين وحوية قال على الكودة إيه waxa gaalada ee falkinayaan iyo fariimaha gaalada ee wadaan iyo waxba yaysan dhagaysanin diinta ilaaha dhagaysteen axaadiista nabiga sal alla alay wasalam ku saabsan cudurrada iyo waxyaabahaas ka ha qaateen qur-aanka ha akhriyeen yacnii ilaahay ha tala saarteen yaysan waxba gaalada cabaadkooda iyo qaanaxdooda yaysan dabagelin wa jazaakum allah khayr dhegaystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo istiqbaal ama soo dhoweyn u ah bisha barakaysan ee rabadaan oo maalmo yar uun inaga xigaan dhalashadeeda insha allah bishan oo kale walaayaadka islaamiga ah waxaa lagu qabtaa tartanka qur-aanka kariimka iyo barnaamijyo kale oo qayri ah sida in afar loo sameeyo dadka danyarta ah oo jilib ayaa ka mid ahayd meelihii lagu qabtay soonkii hore marka muhiimad intee la-eg ayay leeyihiin mashaariicdaas akhi jasaaka allah khayr baarak allahu fiik runtii waxa weeyaan mashaariicdaas hadda aad sheegtay yani kulliga mashaariic khayriya w in qur-aanka lagu tartamo ummadda nabi maxamed baa u jidiyey sal allahu aleyh wasalama iyo jibriil oo qur-aanka mudaarasa sameynay qur-aankii darasa samaynay midda kale qur-aanku wuxuu ka mid yahay ummaddan waxay haysato waxa ugu sarreeya khayr ummaddaani haysata ma jiro ilaa qur-aanka ugu sarreeya ilahayna wuxuu yihi fastabiqu lkhayraat khayraadka u dhaqtamo oo ku tartamo oo u dadaala wey marka waxaan leenahay qur-aanka in lagu tartamo oo qur-aanka la weyneeyo oo ehelkiisa la kor loo soo qaado oo dadka qur-aanka yacni la tuso raqba loogu sameeyo la jeclaysiiyo wax musaabaqaadka loo qabanaya wax kale ma ahan dadka qur-aanka inay jeclaadaan u diyaargaroon barashadiisa ku dadaalaan ayaa la rabaa marka waa dhiiragelin wey dhiiragelin wey waa tacdiimin liahli lqur'aan waalqur'aan allah subxaana wa tacaala wuxuu leey waman yucadim shacaa'ir allah fa inaha min taqwa alquluub marka shacaa'irta weyn bay kamid tahay qur-aanku waxa ugu weyna muslimiinta ay haystaan waa shaciirada ugu weyn calaamadda ugu weyn muslimiinta lagu yaqaano marka in la weyneeyo ehelkiisa iyo asagaba waa arrin madluuba weeyaan in lagu tartamana weeyaan walaayaadkan runtii aad bay khayrkaas ugu dadaaleen wayna soo nooleeyeen ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro wulaadda iyo ragga hawshaa ka shaqaynaya dacwada sidoo kale afurka in la sameeyo ayadana haddee waaba fadli weyn bay leedahay qof haddaad afuriso ajirkiisao kale aad leedahay qofkii aad afurayso intii ajir loo qalo adiga laguu qoraya asagana intii oo kale loo qoraya laga nusqaamin maayo waa ilaahay fadliga subxaana wa tacaala marka maanta haddaad qof afuriso toban qof haddaa afuriso boqol haddaa afuriso inta adiga awooddaada ku xiranta intadaa fursa ajirkooda helaysaa marka waxaan dadka ilahay hantida siiyey waa fursad qaali ah inay dadka muslimiinta maanta weliba khaasatan dadka ducafada ee masaakiinta ee tabarta daran ee danyartaa la afuriyo waxaa la helayaa ajar aada u weyn waa arrin fiican wilaayatu jilibna arrintaas waxay ku horumartay maanta waxaa rabaa in lala tartamo marka waxaan leenahay wilaayadka oo dhan inay xarumahooda ugu yaraan ay ka sameeyeen meelaha dadka lagu afuriyo oo lagu garo maaratay tasaabuq iyo tartan in lagu galo arrintaas aad bay u fiican tahay midda kale waxaan sugaynaa waa nasri ilaahay subxaanah wa tacaala cadowgiina maanta waa jabay ilaahay baa jabiyey subxaana wa tacaala allahuma fariq jamcahum washati shamla maanta ilahay wuu aqbalay dacwadaas way kala tageen soo ma jid wax isla socda lama arka hadda waxaan maqlay trump oo dhahaya maaragtay hay-adda sheegatay inay caafimaadka adduunka haysato ilaah baa hayay waxba ma hayaan been bay sheegayaan cudur bayba wadaan balaaya talaalayaan kuwaasu dhaqaalihii qabka siista waa la ishayaa soo ma jid dagaal ka dhex bilowday laba isu tegi karta ma laha ilaahay wuu kala tegey wuu baabi'iyey marka in maarata dadka masaakiinta gargaarka iyo garabka la siinayo nasrigaan ku helaynaa nabigaa noo sheegay sal allahu alay wasalam in nasrigu meeshaa ku jiro marka in dadka masaakiinta loo garab raariciyo bishaan laga faa'iidaysto la afuriyo mashruucaasna kor loo qaado aad baan u bogaadinaynaa wajazaaka allah khayr ugu dambayntii sheekhana maxaad u dardaarmaysaa dadka ku dhegaysanaya jazaaka allah khayr wbaaraka allahu fiik dadka muslimiinta meel kastay jooga khaasatan dadka muslimiinta soomaaliyeed waxaan u dardaarmaynaa allah subxaana wa tacaala cabsidiisa fi siri waalcalan waxaan kaloo u dardaarmaynaa inay bishaa aada uga faa'iidaystaan bishaa ramadaan ay soo qaabilaysa waa mawsim khayr badan dadku qafladda iyo halmaanka ay ka baxaan ilaahay subxaana wa tacaala isu dhiibaan ilaahay u tadarucaan cibaadada badiyaan ducada badiyaan bisha ay dadaalaan baan ku boorinaynaa waxaan kaloo ku boorina dadku cabsida badan iska dhaafan agga ag karoon baa laga sheeg karoon baa laga sheeg karoon karoon maahane karoonahan iyo waxaanay daldalayaan ilaahay ha loo tala saarto oo sida gaalada yaa la kala cararin yaa la kala cararin yacni waxa hadda waxaad arkaysaa dad baa waxa wanaad xumayaalba iftoonay masaajidda ha la xiray kuleeyi war masaajidku waa meesha loo carayj dhibaata hadday timaado fafiruu ila allah nabigu sal allahu alay wasalam mar kastoo kurba timaado salaadii masaajidku waa carari jira haddii bishu madoobaata xaggee aadi jir nabigu sal allahu alay wasalam masaajidkaa lagu yaaci jir asalaatu qaa'ima la cilaami jiray salaaddii ha loosoo degdegaa la yimaado marka meeshii ummadda halkii lagu hagi lahaayo ilaahay lagu baryi lahaayo ummadda laga tawjiihin lahaaya a waxaa leeyahay gaalada inta lagu darsaday laba iskuma imaan kartay hala kala caro gaalaa tiri subxaana allah daacun baa dhacayay dholalka qaar muslimiinta weligeed lama sheegin masaajid la xira taariikhda islaamka ma dhicin maantana waxaa dhacday xarameynka in la xiro maxay ma gaala ka shaqaynaya hawshaas marka waxaan la kala cararkan iyo waxaan idin akhrinaya wax ka jira ma laha yacni waa jirtaa nabigu sal allahu alay wasalam inuu yidhi magaalada haddii daacun ka dhac yaan la soo gelin oo qof ka maqnay yuu soo gelin qof ka baxana yacni qof joogan yuusan ka bixin laakiin magaalo guud baa laga hadlayay masaajidda ha la xiro dugsiyadii qur-aanka lama barako arday macalinayaysa is arkin subxaana allah waxaasi waa quluwi gaaladana warkaa wada wey annagu waxaan leenahay ilaahay subxana wa tacala la tala saarto dadkana makaanada cibaadada meesha caafimaadka laga helaa meeshaas ilahay ha la baryo ilahay ha lagu xiraado ilahay ha la tala saarto masaajiddana cidna yaan laga yeeli xiritaankeeda dadkuna ha cibaadaysteen bishii ramadaan haddii masaajidka laga xagay ku cibaadaysanayaan tarawix in lagu tukadaan mal jamaacaadkii jumcooyinkii eber yacni waxaa cadow baa ka shaqaynaya marka waxaan ha iska dhaafeen ilaahayna ha tala saarteen yani waxaa arkaysa dugsiyadii oo lagu qasbaya in la xiro yani walba dadka marsiya u raadinayay maanta marka qolooyinkii gaalraacyada ahaa karoonay marsiyo ugu heleen si masaajida loo xiro dugsiyada loo xiro dadku khayrka dhan ba uga suulo waxaad la yabaasaa meelaha qaar waxaa furan hoteeladii waxaa furan suuqyadii suuqi waa la isugu imaan hoteelada waa la isugu imaan qaadkiyaa furan meelii qaadka lagu gadayay masaajidkina waa la xiraya bal waxaa ka hora soo uma jeedi masaajida loo marsiyoonayo war meeshanba waa la tuuranya macsidii balaayadu taalle meeshan khayrka maxaa loo diidaya in la isugu yimaado waxaad dareemaysaa meesha in yani cadowgu makrigiisu aad u badan yahay marka waxaan dadka muslimiinta ha baraarugeen dadkaas awalba diintaay la dagaashanaayeen intaasoo goraan idiin sheegaynay maantana waa aragtaan dagaalkoodii banaanka u soo bax masaajidda alla xira kow ka bilaabayaanba marka insha allahu tacala baaqeyna muslimiinta si guud waa sidaas wey jazaakum allah khayr dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkii diiradda jimcaha oo aad uga bogateen mawduuca istiqbaalka rabadaan waxaana martii noogu ahay sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
وزهرية وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون